oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa xalay fiidkii weerar ku qaatay hoteel ku yaala magaalada muqdisho weerarka oo qaraxyo ku bilaabmay ayaa howlgalkiisu uu ilaayo hadda socday mar dhoweed waxaana wararku ay sheegayaan inuu jiro khasaare dhimasho iyo weliba dhaawacba leh inkastoo ciidamada ammaanku ay qaar ka mid ah dadkii gudaha hoteelka ku sugnaa kasoo badbaadiyeen haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira wariyaha v o eda cabdilqaadir maxamed cabdulle cabdilqaadir haddii aad maqlaysid ugu horeyn bal waxaad nooga warantaa weerarka iyo khasaaraha ka dhashay ilaa iyo hadda inta la og yahay
maxamed weerarkan oo bilowday salaadii maqrib kadib xalay muqdisho waxa uu ku bilowday qaraxyo loo adeegsaday gaadiid laga soo boqoraaba qarxa waxaana tan iyo markaasi socday weerar rasaasi xabado laga maqlayo qeybo kamida magaalada muqdisho dhimashada ilaa hadda sideed qof ayaa la xaqiijiyey oo wararka qaarkood weli dhanka dowladda si rasmisan u sheegin laakiin ehelada iyo dadka dhintay ay ku muujinayaan baraha bulshada qaarkoodna ay la hadleen v o a da qaraxyada waxay ka dhaceen hoteel lagu magacaabo khayaad hotel oo ku yaal meel ku dhow mid kamida albaabada laga gala garoonka muqdisho wuxuuna ku dhegay hoteelka saxafi wuxuuna ahaa hoteel ay inta badan joogeen dadka dowladda u shaqeeya siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada halkaasi ahayd meel laga qaxweeyo deegaanna ahaa ilaa hadda waxaa socda howlgalka lagula dagaalayo ragga gudaha u galay al-shabaab oo iyagu qaraxyada kadib la sheegay inay gudaha hoteelka gala halkaasna ay ka dagaalameen ciidamada amniga dowladda soomaaliya ayaa ilaa xalay waxay wadeen howlgal gudaha hoteelka waxaana la maqlayay waktiyo kala duwan rasaas xooglo ka dhacaysa sakdii dhaqaaqaailaaya salaadii subax daqiiqada ka horna rasaas xoogan ayaa dhacaysa oo ciidamadu ay ku doonayaan inay kusoo afjaraan howlgalka hadda u muuqdeen u qaatay in ka badan laba iyo toban saacadood ay kula dagaalamayaan ragga hubaysan ee al-shabaab ee gudaha u galay hoteelka khayaad maxamed waa tahay bal haddii aad faahfaahin naga siisid weerarku siduu ku bilaabmay qaraxyadu siday ku bilaabmeen kadib dadka intay leeg baa gudaha hoteelka lagu haystaa maxaa macluumaad oo faahfaahin aad haysaa
sida laga soo xigtay ilaha amniga qaarkood iyo dad goobjoogayaal ah weerarku wuxuu ku bilowday gaadiid qaraxyo laga soo buuxiyo oo markii hore lagu dhiftay mid kamida albaabada hoteelka kadibna cabaar markii dhaqdhaqaaq iyo kala cararku bilowday qarax kale ayaa dhacay intaas kadibna waxaa la sheegay in gudaha ay rag hubaysan ay galeen taasoo ilaa hadda kula dagaalamayaan ciidamada dowladda raggii hubaysnaa ee galay gudaha hoteelka hoteelka gudihiisa waxaa laga soo warinayaa inay jirto dhilmasho iyo dhaawac soo gaar dadka gudaha ku sugnaa dadka dhintay ee la xaqiijiye qaarkood waxay ahaayeen dad ka shaqeeyo arrimaha bini-aadanimada gargaarka nin dhalinyaro ah oo si weyn looga yaqaan muqdisho iyo howlaha gargaarka ee lagu magacaabo ibraahim raagi ayaa la xaqiijiyay dhimashadiisa waxaa kaloo dadka dhintay kamida haweeney la sheegay dadka sida weyn looga yaqaan muqdisho oo howlaha ganacsi ku jirtay inkastoo dowladda weli aysan sheegin hoteelka fiidkii hore dad badan ayaa lasoo badbaadiyey ilaa iyo sodomeeyo qof oo iyaga lagu guuleystay in banaanka la keeno waxaa dadka la badbaadiye ku jira caruur yareed saddex caruura oo gudaha ku jirtay oo aan la hadalnin markii la badbaadiye kadib hooyada dhashay oo lagu magacaabo faaduma maxamed cabdi oo u sheegtay v o a da in iyadu ay ka maqneed hoteelka caruurteeda gudaha ay ku jireen hoteelkay deganeed halkaas ay ku go-doomeen laakiin nasiib wanaag markii dambe iyagoo nabad qaba caruurtii laga soo saaro hoteelka oo xale ay wada jiifteen wakti dambe loo geeyey marka markaad fiiriso weerarka dhacay iyo gudaha dagaal ka socda waxaa ku godoosan dadyow badan oo gudaha joogay oo aan la ogeyn nooli geeri waxa yihiin sidoo kalena wax gudaha laga soo saaray oo markay timaado dadka dhintay ee la werinayo iyo kuwa dhaawacba weli ma jiraan marka waxa hadda ugu weyn ee socda waa in gudaha hoteelka weli ay ku wada jiraan kooxdii hubaysneeda gudaha hoteelka u gashay iyo ciidamada ammaanka oo iyagu daqiiqadoo baahi ujeedka ugu weyn ay tahay in ay soo gabagabeeyaan howlgalka oo markasta ay socdaan qorshayaal ay kula dagaalamayaan ragka hubaysana gudaha ku jira maxamed markaad fiiriso isbitaalka digfer ama ordukan iyo isbitaal madiina aad ayuu mashhuul yahay sidoo kale hareeraha wadooyinka hoteelkana dadku xalamaysan jiifan ee boqolaal dadweyneah ayaa ayaa taagan oo iyagu daqiiqad kasta kawar sugaya bal waxaa kasoo yeeray gudaha iyo suuragalnimada in ma uunay arkaan raqda iyo fuuqda dadka ka maqan oo iyagu weli ay baadigoob ugu jiraan
sidaad sheegtay weerarku ama qaraxyadu waxay bilaabmeen fiidkii xalay ilaa saakana saaad sheegtay waa ay socdaan maxaa keenay waktiga intaa leeg in ay howlgalku u qaato
anagana ilaha amniga qaarkood oo aan magacooda la xagan karin oo la hadla waxay ii sheegeen in ragga hubaysan ee gudaha galay ay joogaan qaybo kamida dabaqyada sare ee hoteelka oo ay meelaha qaar adag tahay in la gaaro qof walbee gudaha hoteelka soo galahina ay laga yaabo inay toogtaan ama ay maaragtay baagsanayaan sidaas ayaa keenaysayna si sahlan aan loo gaari karaynin maadaama iyagu ay hadda gudaha ay galeen ciidamada ammaankuna markastaahi ay doonayaan in halkaas ay gaaraan oo lasoo afjaro dad aan la hadlay qaarkood oo eheladooda ku jiraan iyagu waxay si weyn usoo jeedinayaan amay arkaan in howlgalka in lasoo gebagabeeyo oo si dhaqsaa maaragtay ay meelaha qaar ay doorbidi lahaayeen in si si hufan loo fiiriyo inta la heli kara badbaado sababta meelaha qaar marka howlgalladu ay dhacayaan ciidamada dowladda iyo howlgallada waxaa laga yaabaa in inta uu socdo howlgalka kula dagaalada al-shabaab khasaaro badan uu gaaro maadaama dagaal howlgalay gudaha ka dhacayo marka ciidamada amnigu waxay waktigii hore ay laayiin fiidkooda xalay ay ku mashquulsanaayeen badbaadinta dadka in gudaha laga soo saaro wuxuu suuragala laakiin haddana wakti dambe xalay rasaas hoogan iyo madaafiic ayaa ka dhacaysa gudaha waxayna u muuqatay in ciidanka dowladda ee kuwa sida gaarka u tababaran ee alfa group iyo hanamcad oo howshan iyagu si gaar u fulinayay ay ujeedku ahaa in ugu yaraanba howlgalka lasoo gabagabeeyo laakiin weli waxaa muuqata in howlgalka uusan soo dhamaanin rasaas ayaa dhacaysa welina hoteelka gudihiisa ama hareeraha aadka ugu dhow saxaafadda iyo heladuba uma suuragelayso maadaama howlgal uu weli ka socdo
bal waxaad sawir naga siisaa dareenka dadweynaha ku nool magaalada muqdisho oo xalay ay ahayd habeen ay soo jeedeen oo ay ku dhafreen weerarkaasi iyo qarxyada meeshaas ka dhacay bal dareenka dadweynaha fikrad naga sii
maxamed marka laga yimaado guud ahaan dareenka dadka muqdisho waxa ugu daran wadada maka almukarama ama hareeraha hoteelka waar ka socda ee hayaat hotel waxaa jooga boqolaal dadweyne ah oo meelaha wadada laga xiray taagan ee ciidamada hortooda oo iyagoo xalay aan dib ugu laabin guryahooda dadkaasoo dhammaantood ah dad dhibano u ah ama raadinaya ehelkooda oo qof walba uusan ogeyn nolol iyo geeri qofka baadigoobka ugu jiro kuwaasoo xalay jiifta ama jooga ama taagnaa wadooyinka aan ka hadlayno oo aan guryihiiba ku laaban marka walaac weyn ayaa jira baqdin badan ayaa jirtay dadku aad ayay u murugaysan yihiin waxaana hadda ishor taagan oo dadku ay mar uun ka war sugayaan in howlgalkii soo gabagaboobo kadibna uun goobtii gudaha loo galo oo la ogaado bal yaa dhinta yaa nool markaad fiiriso isbitaalada wadooyinka halka howlgalku ka socdo iyo guud ahaan magaalada dareenkoodu waa mid aada u karsan oo la xiriira xaaladan dabcan mana ahan markii ugu horeysa muqdisho markay timaado in ciidanka dowladda iyo kooxaha weerarka soo qaaday hoteelada galaahi uu howlgal intaa leeg uu qaato oo waxaad khasuusatay dhowr jeero hore in gudaha loo galo hoteelo howlgalkuna oo meelaha qaar qaadaanayay in ka badan labaiyo toban saacadood
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa u ahaa wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray dhegeystayaal wixii warar ay ka soo kordha howlgalkaasi iyo qaraxa hotel xayaad waxaad kula socon doontaan wararkeena iyo idaacadeena soo socda halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a